deegaanka raaskaamboni waxa uu ka mid yahay degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose waxa ayna dadka deegaanka isugu jiraan xoolo dhaqato iyo ganacsato yaryar oo ku xihan dadka deegaanka deegaanka raaskaamboni waxa uu leeyahay xarun caafimaad oo u adeega bulshada deegaanka iyo deegaanada u dhow agaasimaha isbitaalka raaskaamboni yuusuf axmed maxamed ayaa waxa uu ka warbixiyey adeegyada ay bulshada u qabtaan isagoona wasaaradda caafimaadka jubbaland ka codsaday in loo dhiso qayb ka mid ah isbitaalka isbitaalka saa arkaysiin baa dhisma baa ku socotaa qayb baa dhisma ku socotaa qaybtan kalena waa qaybta hadda ku howlgalna aad iyo aad waxaan usoo dhaweynaya uga mahad celinaya wasiiradii xildhibaanada soo booqday way mahadsan yihiin booqashadooda iyo ayna soo booqdeen kormeerkooda kormeerka way ku mahadsan yihiin isbitaalka saa arkaysiinba wuxuu qabtaa howlo badan bulshada howlihii aan u hayna horta dhammaan waa adeeg u wada socdaa oo aan u haynaa isbitaalka wuxuu ka kooban yahay qaybo badan oo department fara badan iskugu jira consultation e b i nutrition a n c delivery postnatal ayadana maamada markay dhasho oo delivery ay ka soo baxda ayadana adeegeedi meesha loogu sii dhammaystiro oo looga sii wada isbitaalka horta adeegaada fara badan buu qabtaa waxaan kaloo leenahay waxaan leenahay referral oo ayadana bulshada meeshan tagan saa ogsantii waa bulsho yaroo iska tabaalaysan oo dan yar iska wada eh wixii annaga marka aan xallin weyna yaa waxaan u dirnaa kismaayo general hospital iyadoo looga faa'iideynaya qarashaadka iyo waxyaalahaas guddi laga bixinaya iska kaashanayeen media iyo v c i waxaan kaloo dhanaynaa qayb kale iyadana oo i y c f i y c f taa iyadana oo la kulmaysa marka wixii ka imaada nutrition ama ha ka imaada ama e b i ha ka imaada ama a n c ha ka imaata oo iyadana counseling u suubinaysa isbitaalka saa arkaysa maada qayb baa dhisma ku socotaa qaybtaa dhismahana alla subxana watacala waxaan ka rajaynayna in si fudan noogu dhammaystira isbitaalka waa isbitaalkii guud oo raaskamboni adeegiisa wuu u dhammaystiran yahay consultation ha noqdo ama nutrition ha noqdo ama e b i ha noqoto gudda adeega bulshada dama u hayna oo wuu u dhammaystiran yahay keliya hadda waxaa culeys nagu hayaa qaybtaa oo naga furan taasna waxaan haddee xildhibaanadataan codsigaas oo wasaaradda caafimaadka ina naga gaarsiin aan rabaa inay bal ayadana naloo dadejiyo oo dee bulshadii adeegii way u baahan tahay oo hadda qaybtana iskugu wada imaanay inay bal ayadana sida ugu fudud bal isbitaalkii bulshada loogu adeegayay loo dhiso oo loo dhammaystira